qaybaa dambe ee barnaamijkana waxaan kusoo qaadan doonaa kulan ballaaran oo beesha saruur ay ku yeelatay gobolka mudug kaas oo lagu gorfeeyey in beeshay u diyaargarowday iska dafcinta duulaanka ay dowladda kusoo qaaday deegaanada ay beeshu ka degto gobolka mudug kulanka ay yeesheen nabadoonada beesha saruur ayaa laga jeediyey khudbada xasaasi ah waxaana beesha ay u digtay cid kasta oo kusoo gardaroota deegaanada ay degaan kulanka ayaa muddada u socday waxaa baaq loogu diray ciidamada dowladda ee u nasab sheegta beesha nabadoon cabdi baliish oo ka mid ah nabadoonada beesha ayaa ka hadlay kulanka bismillaahi raxmaani raxiim waxaa waaye waynu isu nimid haddaynu nahay saruur madar kicis waxaa la sheegayo oo la sheegayo oo ilmaha la qalday iyo dagaalka soo waxaysan iyo waxaas baynu ka tashannay annagu dagaal ma rabno nabadgelyaan haysannaa kutubkaas ilaahay inuu soo dejiyaa nagu filan waxaan ugu baaqaynaa ilmaha la qaldaayo oo muxuu ahaaye laleeyahay la askarayhaayo oo la qoraayo oo la waxayhaayo iyo waxa la sheegaayo annagu raalli kama ahin nabadgelyaan haysannaa barabax ma rabno qaxooti ma rabno xabad ma rabno nimca ilaahayna siiyey diinta islaamka oo ilaahay noo soo dejiyey oon ku dhalannay oon ku dhisannay oo ilaahay ayaa nagu filan waxaa kanoon idiin sheegayaa idaacadan waxaan ka dhegaysanay kutubka meel lagu gubaayo oo lagu istaagaayo oo dowladahaas muxuu ahaaye kanada iyo waxyaabaha la sheegaayo sidiioo kalaa laga rabaa meesha tan in laga sameeyo raalli kama ahin uma dulqaadanayno diinteennaan rabnaa dooni mayno mana rabno waa tashannay gaala hadday tashatay saruurna waa tashaday annagu saruur baynu nahay annagu waxaan rabnaa diintaas islaamkaan rabnaa maandheeskow qaraaboy tolkayow waxaan rabnaa wixii muslima waxaa layidhi ka soo duma wixii muslimahoo ahlu toobaahoo waryeelaya walaayada islaamigana mar hore iyo mar hore ay waxay dhaheen ayagana waxaad ka soo qabataan oo insoo raaca cafisaan u fidaynaa waxaan dhehi lahayn kutubka ilaahay ku soo dhowaadha diinta lagama cararo waa loo cararaa waa loo cararaa waa naga waano annagu waa shirna saruur madarkaxsaana la yidhaah qaxooti ma rabno waxaa carrada laga sheegaya idaacadaha shida meel walba dagaalaa ka socda dhibaa ka socda jooliyaa ka socda warooy war nabadda soo gala waa naga waano waa idiin baaqaynaa wax noo soo gurmada ma arag sibanujaahiliyay ahayd haddeed dadka islaamkaa oo inta gobolladan mudug inta uun walaayadu joogto qof qof saasu fiirayda male shareecadda islaamka qoftii qoftii qof dulmida shareecadda islaamka sidaas waaye nabadgelyada waaye diinta waaye waa annagu haddaan nahay beesha heer saruur gogoshaan waxaan u dhigannay derisku ha ogaado walaalhanaladis ha ogaado qaraabada ha ogaato warooy derisow naga jooga annagu nabadaan haysannaa saruur madarka xisaanna la yidhaa cidku dullaan maahin ciddii ciidadan timaadna hadda dad noolaana gacmaha laaban maynu markaana kusoo dhowaada nabadoon cabdi yuusuf xasan foodacade oo kelimad ka jeediya kulanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi annaku waxaan nahay beesha saruur oo tashatay ee waxaan ku tashannay inaan nala ku soo duulin dadkaas qaraabada nala sheeganaya oo degmada xaradheere jooga ama gobolka mudug waxaan ka doonaynaa inaysan nagu ajarmin dad islaam ahaan nahay muslim baan nahay waahbinaynaa hadday eebta qofkii soo dhaaftana hadda sharci kutubkaa kuu banayna inaad la ku jahaado waa ku jahaadaynaa hanaga joogeen dhib ma rabno dhib wadankoodii uga soo tageen ilmaha yararka qaraabada aan nahay oo lasoo marin habaabshay oo qoryaha loo soo dhiibayo oo dhiigooda iyo dhibaatadoodana dhibayso dadka soo marin habaan ilaahay ka baqeen ilaahay ka baqeen how laabteen iibaankana alle ha gelsho idinkuna ha ka soo baxeen waalid haddou leeya waxaan ka rabnaa waalid ka codsanaynaa oon geed gaaban iyo geed dheer u koraynaa inay ilmihiisa ninkii ilmo uga jiran ou kala baxo annakana aan dhibaato iyo colna loo horseedin haddii col iyo dhibaatona loo horseedo dad muslim ahaan nahay waxaad ogaanaysiin gobolka degmadeennaku waa nabad nabad baan ku haysannaa qole aan ku duulayna male shabaab naguma duulaanaha ee dowla ma naqaan wax nama siiso waddankayga aan u dhalanna aan joognaa inaan nala dhibin haddii dhib naloo soo qaado waxaad ogaanaysiin waxaa idinka soo horeeya inaan nakiyo idinku isku burqubayno oo masaar haddaan haysanno iyo faas haddaan haysanno iyo torrey haddaan haysanno iyo haddaan tuulin idinku gubayno tuulin idinku gubi karna aan idinku gubayno waxaad ogaanaysiin hana soo aadinina haddaadna soo aadiin awaaqib xun baad nagala kulmaysiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu odayaasha beesha suruur ee kulanka ka hadlay waxaa ka mid ah nabadoon maxamed xasan cadaawe
haddaan nahay beesha saruur sidaas khiyaartu sheegtay ayaan ku tashanay waxaan ku tashanay kitaabka ilaahay oon qaadanay inaan wax dambe aan siisanayna uusan jirin sidii aan u qaadanay aan maaragtay aan u jecelnahay inaan ku noolaanno inta yaroon noolnahay oon ku dhimanno oon ku soo baxnaan jecelnahay wax aan ku bedelanaynaa oo adduunyada maanta joogaahi ma jiraan wixii hadiyaddii ugu weyneedo ilaahay adduunkan ugu talagalayaan helnay oo aan qaadannay mana ka laabanayno waxaan ku bedelanayno iyo mabda' kale oo hadda noola soo wado ama nala gelinsii karaa ma uu jiro waxaan ugu baaqaynaa inta yacni maaragtay haddii alla kuu roon yahay mabda'a kala wadata oo duufsan inay ilaahood u laabtaan adduunkan wax yar weeye diinta islaamka ayaa adduunkan ilaahay ugu talagalay gaaladuna waxa ay ku cadweydaa waxa weeye waxa macaanta ah oo ay qabto iyo dadka ku dhaqma sharafka uu leeyahay ayaa maaragtay ay gaaladu ku xun tahay waxay rabtaa sideeda inaan noqonno oo aan haddii alla kuu roon yahay naaguhu isguursadaan oo nimanku isguursadaan oo khamrigu uu noqdo waqaf oo haddii alla ku roon yahay dimuqraatiyada la sheegaya waxa weeye qofkii rabaahu isagoo qaawanuu suuqa mari karaa nin la hadlaayo maleh naagtu wasqaawe ninku wasqaawaa dimuqraatiyada aad maqlaydaan waxaas weeye annaga ayaa maaragtay xaqa ku taagan waxa weeye gaaladu qurun bay ku nool yihiin waxa ay ku nool yihiin inaan maanta aan ku bedelino diinta islaamkaon qaadannana mana dhacayso gaalada jabka ku dhacayo amxaarada oo weligeed nalaco laheed haatanna rabta inaanaan lug aanaan iyo aanaan isla helin haddii alla kura laba lugood oo dhulka maaragta haddii alla kura lugay ay dhulka ka qaadeena midda dambena aan qaadna weeye waa ogtihiin gaalo cadubtooyada naga dhexayda amxaariya annaga maantay madaxa dhulka ku haydaa soomaaliya aa aqliga ka gashay laakiin maantay waxay ku taagan tahay xididadii uga adkaay oo diinta islaamka ah nimanaa jooga aan u ogolayn inay saan soo dhigaan dhulkan gaal etoobiyaan ahoo degmada xara dheere iyo dhaafa badda lugayha waad arki lahayde haddii aan ilaahay qudradiis walaayada uusan ku sabin waa xaqiiqa dekedaheenna iyo dhulkeenna ayaa loo socdaa waxaa naloo quuri la'yahay diinta islaamka oo hadiyadda qaaliga ah koow iyo badda dheer oo annagoo aan badnaynoo yurub aan ka dhul weynnahay ama ka bad fiicannahay ayaa naloo quuri la'yaho loo socdaa baroorta ordiga orgiga waa ka weyntahay maraykan waxaan ka hayna lama arko oo ugu tun weyn gaalada waxa uu diyaaradaha noogu wareejaa waxa weeye inaan annagu islayno oo haddii alla kuu roon yahay asagu dhulka u harow rabaa diinta islaamka yaysan ka dhalanin geeska afrika uu leeyahay annagu inaannan wada qaadan oo dad dhuniqaatayaaluhu ay diintaas la cilaytamaan ay rabaan oo aan annagu islayno oo dad ay ayagu duubsadeen ay dadka kaleo muslimiinta la diriraan waxaana nin hore aadna hadlayo wuxuu arkay soomaalida sida gaalku ay maaragtay ay yeelaydo wuxuu yidhi afrikada gumaysuhu qalday oo kala qaloonaysa waxaa qaar baqaar loo duldhigay ha isqalfaadeena oy hadda kayrkiiskaara waa ninkii qalay walaalkiisa oy marka waxa weeye inaan annagu inyas dhammayno oo haddii alla kuu roon yahay qurtub iska dhigno dalka sidaas badda dheeraa loo socda horta marka hore kitaabka ilaahay weeye waxa la burburinayaa oo loo socdaa mase burburaya waa sii badanaya kabacdina waxa weeye dhulka dheeroo aan haysanno xeebtaas alla na siiyeyoo aan dowladaha yurubka ahoo waaweynu aysan haysan aa laleeyahay saa loogu quuray nimankan haddana islaamnimada lufta la galay waxa weeye waxaan idin leenahay kitaabka ilaahayaa beesha saruur qaadata dibna uga laaba maydo ninkii aan kitaabkaas la qaadanayna walaalkooda ma aha walaalkood ma aha waa ballan haa ha ogaadeen inagu waxaan leenahay dadka walaalaha oo gobolkan mugdug degan diinta islaamka ayaa nabadgelyadii ku jirtaa diinta islaamka ha qaateen dhammaantood ha qaateenaan leyna kitaabka ilaahay ayaa barwaaqoo dhamm adduunya aakhira ku jirtaa wixii ka soo gudbaahay waa cadow yacni maaragta u kaalmaynaya gaalada weeye gaalada cadow u kaalmaynaya weye war kitaabka ilaahay aan qaadanno haddaan nahay beeshaas mudug deganoo walaalaha ah iyo dadka kaleo walaalahan yaa oo ka seexa geeya kitaabka aan ku dhaqanno asagaana anfaca asagaa nugu filan wixii kaleetoo quraafaadii aakhirana seeg gagab adduunyadu ku noolaaw aakhirana naargal wey iminkana waa nabadoon xuseen rooble afrax oo kelimad ka soo jeediyey kulanka waxaan nahay odayaasha beesha reer saruur ee shir isugu yimid shirkaasina oo ku socdo wacyiga jira iyo dhibaatada ku soo foolle dalka iyo dagaalada ashaadaladirirka ee waddanka ka jira waxaannu leenahay haddaan tashannay oon aragnay indheergarad ahaan dhibaatooyinka reedaheenna ka dhacay ama hadda soo foolle inaan u digno dadkeenna oo aan diinta islaamka ugu yeerno colaaddana uga digno waxaa kaloon leenahay wax dhibaataa oo ka xurayna oo dadkeenna iyo dalkeenna haysata oo culaysa nin kastaa ha maqlo uma jiraan annaga dhibnama haysto ayagu inay dhib noo keenaan mooyee annaga dhibnama haysto waxaannu leenahay cidinama gumaysato cidinama dhibto yaan inaan dhibna loo keenin baan ku talinaynaa waxaa kaloon leenahay dadka ilmahooda soo diraya ee dagaalka u soo diraya ee talada xasan gurguurta qaadanaya war xasan gurguurta ilmahaysii meel buu geystay dibadduu geystay walaalihiis iyo kuwii oo dhale kuma jiraan dadkan dhimanaya ama dhaawacmaayana wax xaqa ma siinaayo ma u tirsana hal xabba ku fali maayo war dadku hadduu caqli leeyahay wiilkiisa diyo ka qaadan maayaan ciddiina uma jiro hadduu jaban yahana u baanin maayo war xasan gurgurta lacagtuu soo qaatana dadka waalidaynkaa wax kama siinayo war nin walbow cunugaada ku filaaw ilaahay ka cabso caqligaagu ha shaqeeyo wiilka yarkaa ee qaadka ku shaqaynaya iyo waxa yar ee qamriga ah iyo waxa yar ee balaqaahee loo lulayo nafsadiisa iyo addimadiisa inuu ku waayo ayay halis u tahay nin walbow haddaad muslim tahay dhibaatada maanta dalka ka jirta ka badbaad haddana ka badbaad annagu waxaan joognaa dad taxtulwalaayaa nahay waxaannu joognaa deegaankayagii hadda annaga kaliyaa nahay saruuraan nahay cidinannagaa iswacnay annagaa u garannay inaan digniin bixinno annagaa u garannay digaynaa dhibka ha iska daayeen dadka odayaasha ee qoray dadka ee u yeeraya way calaamaysan yihiin calaama ku dhigi doonta wiilka dhimanaya ama dhaawacmaya wuxuu ugu yaa lama arko yaan dadka dadkooda la hodin yaan dadka la lugoynin ilaahayna ka cabsada kuwan xamar joogana waa la hadlaynaa waxaannu leenahay war carruurta aad soo diraydaan waxba kama ogidin meesha u soo diraydaan waalkood iyo walaalahooda ku baaba'ay dhibaato waayo un waxba u soo horseedaydaan waxay soo helayaanuna ma jiraan nin walbaa walaalkiisa iyo wiilkiisa iyo ciddii tale ka yeelaysa nabad ha ugu baaqaannu leenahay waxaan ummadda islaamka u sheegaynaa dagaalka ka dhacay itoobiyaanka ku dhacay hadda waad ogtiin soomaaliya iyo etoobiya iyo colaadda ka dhexayda iyo cadaawadooda intay gaarsan tahay waannu ku faraxsannahay dalkoodii waa ka yimideen inay dad soomaaliyeed laayaanay rabeen haddii maanta la baaba'sho ilaahay ha baabi'iyaan leenna ilaahay ha baabi'iyaan leenna ilaahuw ciddii islaamka ku duulayda ee gaalo ah ee haddana gaalo ah ee etoobiyaan u daran yahay ilaahayou baabi'i ilaahayou baabi'i taasaan leenahay waxaan soo jeedinaynaa annagu hadda annagaa tashannay colaadaannu ogaanay waxa xagga xos weyne ka dhacaan ognahay waxa meel walba ka dhacan waxa galcad ka dhacaan ognahay ilmaheennu ilmahaasay ka mid yihiin kama awood badna waxa la moodayo oo loogu dadaalayo waa uun aan debgala waayo dadkanaga waa u digaynaa cunuggii ka soo baxaya ergaa u furan islaamnima u furan waalidnima u furan walaalnima u furan walaayada wakhti aan aragnana waxay nugu yidhaahdeen ciddii aad keensataanoo iduu gaalkaas ka soo leexanaysa gacantu waa idin furanta intaasaannu ka haysannaho ballanqaad hore ah inay nooga baxayaa nafli maayo qurna ciddii soo nuqanaysaa soo laabo ciddii dadka qoraysoo cunug uusan dhalin raba inuu dagaal geliyo ama cunuggiisa geli doonu ka jooji annagu haddaan beesha heer saruurnahay waa tashannay colna haysta iyo cadowna haystana nalaka fujin maayo yaan col iyo dhibna loo keeni waxaannu leenahay dadka xasan shiikhi leeyahay qabaa'ilkan macawsley ka abuurayaa dadkii la tababaray oo milatari laga dhigay oo bangaraaf loo bixiyey oo loo bixiyey haramcas loo bixiyey oo gorgor loo bixiyey oo milatari loo bixiyey ayaa waxba tari waayey wiilasha waa la lay rabaa macawisleyda aho qod ay u gambadaan iyo qod ay dhufays u qotaan midna aanu qoon waa la baabi'i rabaa war wiilasheenna yaana laka baabi'ino hadalka xasan sheikh xasan sheekh neef gowr canugeeda kama waabta waaye wuu yaaban yahay asagaa yaaban dadka la laynayona dadkiisu kuma jiro dhaqaalaha oo soo qaatana ilmahan iyo waalidkood wax kuma leh dee beelaha deriska ah waxaan leennahay beelaha deriska ahow deriskiina ha ku duulinina yan laydin khayaanin nin walbaa dantiisa ha garto dadkiisa ha haysto annagu waxaan rabnaa haddaan beesha reer saruurnahay inaanaan beel walaalahanaa ku duulin beeshii nagu soo duusha oo aanu aragno inay dalkeenna col hadduu yimaado cidu turayo lama arko dad iyo duunya turmaayee qoladii macasuleyoo nagu soo duusho deriska inyagaana hooyaan iska dhahaynaa anugu intaasaan leeyahay dadku islaam ha noqdo ilaahay ha ka baqo ilmahayaan la hodin xasan gurgurta dhaqaalaha oo ummadda ku baabi'inayo canuga uu soo diray iyo aabbihii hooyadii ma siinayo dagaalkan ilmihiisu ka mid maaha halayska jiraannu leenahay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana waa xaaji cali cabdi maxamuud oo kulanka ka hadlay waxaan ka hadlayaa meesha maanta aan joogo kulan weeye waa kulan saruur waa shir saruur waa isu nimid waxaan isugu nimid xaajooyinka waxyaabaha waddanka ka socdaan isugu nimid oo amaan na dhegaysanayno ama nagu soo dhow waxaan leeyahay annagu waxaan naha beesha saruur odayaashii saruur baan nahay waa isu nimid waxaan maanta ka wada hadalnay waxyaabaha socda oo gobollada ka yeeraaya oo xardheera noogu dhowo ka yeeraaya ayaanu isugu nimid waxaan la hadlaynaa marka hore nimanka saruura oo madaxda oo xardheere jooga oo dowladdu soo qoratay oo ilmaha saruur meelba ka keenay ayaan maanta marka hore baaqu diraynaa ayaga waxaan leenahay nimanyahow maanta saruur ha gumaadinina ha ilma tirinina ha baadiyaynina annagu waxaan nahay beesha saruur waa degannahay colnama hayo wax aan ka cabsanno ilaahay moogiyo wax kale ma jiraan waxaad noogu soo duuleedeen waxaad naga qabaydaan midna male waxaan nahay meeshii aan joogna nabadaan ku fadhinnaa waxaan idinka rabnaa inaadnaan maanta saruur aadnaan baadiyayn addinkuna aadnaan nagu xadgudbin intaas waa idinkula talinaynaa waxaa wehlida annagu waxaan nahay meesha aan joogna nabad waaye nabad weeye nabadaan ku barinaa ku joognaa diinta ilaahay aan ku joognaa kitaabka ilaahay aan haysanaa wax isdhacaa iyo wax isdilaa iyo wax murana midna ma joogaan kitaabka ilaahay oon ku dhaqannaa oo dadkayaga iyo duunyada iyo daaqiyagaba aan ku haysanaa intaas waxaa dheer waddankan waddan soomaaliyeed waaye dadkau ka dhaxeeyaa annaga qolo derisa oo maanta waddankayga u soo duulaydaa ma jirto qole aan u ogolnaha waddankayga male waxa waaye niman walba xuduudkooda iyo dhulkooday u talinayaan annagu haddaan beesha saruurnahay waddanka aan joogno maanta qolo noogu soo duulayda iyo qolo noo soo adayda iyo qolo aan u ogolnaha ma jirto haddaba ha ogaadeen inta deris lagu meersano oo walaalahan yaa ha ogaadeen waxaan kaloon sheegaa waddankan waddan soomaaliyeed waaye marka hore gaal looma ogola nin la socdo looma ogola waxa weeye hadda ka horaa ingiriisaa yimid waa ka haaday talyaaniyaa yimid waa ka haaday nin kastaa yimid waa ka haaday maraykanaa yimid waa ka haaday diinta ilaahay yaanu ogolayn inuu salka ka dhigto diinta ilaahay iyo kitaabka ilaahay yaanu ogolayn hadda ka hor talyaani subaxoo baxay nimaa la hadlay talyaani subaxoo guuray oo uu joogi waayo sarihii uu dhisay iyo buundooyinka uu dhisay uu ka haaday nimaa la hadlay wuxuu yidhi dawlashadaba deebow noqdaa goor haddow dame dhincadgeeda haajira marow damalgaboobaahe talyaanina wixii uu xukumay dowlad guur noqoye waxa loo diyaarsadou maqloo waa degtiin helaye haddii uu dagaaltami lahayo waa darsanayaahe sida naag dalaaqa u dhacdou duubto qalabkiiyo uu yidhi marka waxaan waxaan ku soo gunaanadaa annagu islaam baan nahay islaam baan nahay haddaan islaam nahana wax colahoo nahaayo ma leh col ha noo keeninina ninkii col noo keenana waa aan la jihaadaynaa nin walbow ogaaw ilmaha la duufaayo oo birta loo dhiibaayo oo qoryaha loo dhiibaayana kuwa ayaga tababaran aa wax qaba waaye kuwa tababaran oo tababar ka soo baxay ayaa waxba qaba waaye waxaan idin leeyahay annagu wax cola nama hayaan beesha saruuraan nahay degaankayagu waa nabad dalkayagu waa nabad nimanka hadda markaan duulaanku ka soo socdo galmudug nin walbow waa ku ehbinaynaa waddanka aan joogno oo saruur joogaha isku soo gelin col uma ogolin waddankayaga dagaal uma ogolin colaado nama haydo nabadaan ku joognaa kitaabka ilaahayaan haysanaa nin walbow warkaa dhegayso maqal wabilaahi towfiiq naqiibka beesha saruur cali maxamuud maalin ayaa madasha hadalka soo jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد halkan waxaa isugu yimid waxgaradka odayaasha iyo culimmada iyo dhammaan maaragtay horjoogayaasha beesha saruur oo ka tashanaya een, maaragtay een, cadowga ilaahay oo soo duulay oo jooga xarar dheere iyo qaybo kale oo kamida gobolka mudug sidii ay ula tacaamuli lahaayeen ugana isagana difaaci lahaayeen khatartooda iyo maaragtay ay kusoo duulidda shareecada islaamka ay kusoo duuleen waxaanay isla garteen in maaragtay ay af iyo adin intaba ay isaga dafciyaan dadkan maaragtay kitaabka ilaahay cadowgiisa noqday Een, waxaan marka u sheegaynaa een, dadkaas jooga magaalada xarar dheere ee xasan gurguurte uu soo dirsaday iyo qaybaha kale ee gobolka mudug dadkan maaragtayay xasan gurguurte soo dirsaday oo ka- kasoo horjeeda ku dhaqanka shareecada islaamka in ay la kulmi doonaan cawaaqib xun een, adduunyadana ay maaragtay wixii ka dhacay goobihii hore sida cawsa weyne iyo meelo kale oo waxa weeyaan cadowga ilaahay ay mujaahidiintu ku asiibeen inay sidaasoo kale iyaguna ay sugayaan halaag adduunyo iyo mid aakhiro intaba waxaan marka intaysan halaagsamin ka hor aan leenahay niman yahu ilaahay usoo noqda diintiina usoo noqda waxa aad ku jirtaanna ka baxa ayaan leenahay intaas haddana bacdigeed waxgaradka iyo odayaasha iyo maaragtay wax- odayaasha reer saruur waxay u tahniyadeeyeen s- maaragtay soona dhoweeyeen una duceeyeen mujaahidiinta maalin dhoweed amxaaradii maaragtay ku gumaaday een, maaragtay gobolka een, bakool halkaas ayaa maaragtayay een, waanu u ducaynaynaa waan garab taaganahay waxaanu leenahay ilaahay sidaas markastaba mujaahidiinta ha u guuleeyo cadowga ku- kusoo maaragtay diinta islaamka kusoo duulay hadduu yahay murtad soomaaliya iyo hadduu yahay gaal dibadda laga soo keenay intaba ilaahay maaragtay ha dabar jaro ilaahayna maaragtay ha baabi'iyo ku dhaqanka shareecada islaamkana iyo dadka muslimiinta iyo mujaahidiintana ilaahay ha kor yeelo sidaas ayaan leenahay Een, mar kale waxaan u baaqaynaa dadka maaragtay dadka marin habaabiya oo maaragtay dadka makasta iyo maangaabta maaragtay ugu yeera inay maaragtay la dagaalamaan ku dhaqanka shareecada islaamka cadowga islaamkana ay noqdaan waan ka waaninaynaa waxaan leenahay howshaaf howsha xun oo aad ku jirtaan waa laydinku ogyahay laydinma mooga ka baxa waxaas waxa weeyaan dadka aad marin habaabinaysaan iska daaya dadka dhallinyarta oo iyaguna hawadooda caabuda oo muqadaraadka oo maaragtay ka adkaaday oo inay meel ay maaragtay uun calaq iyo khamri iyo sigaar iyo qaad iyo qamaar iyo balaayo maaragtay u taagan inay iyaguna maaragtay usoo noqdaan diintooda iyo maaragtay shareecadooda inay ka baxaan fisqiga iyo inay ka baxaan maaragtay diinxumada oo ay usoo noqdaan maaragtay dadkooda diintooda iyo amnigooda inay usoo noqdaan sidaas ayaan maaragtay mar kale iyo mar kale intaba aan u sheegaynaa Een, si guud waxaan leenahay dadka kusoo duulay shareecada islaamka warnimayahow waad hodantihiin waxa weeyaan kuwii idinka horreeyey sida aad maqlaydeen amaba aad aragteen ayaad idi- idinqar saaran gacanta mujaahidiinta idin gaari doonta ilaahay awoodiisa ayuu nu- idinku qabanayaa mujaahidiin baa ilaahay idinku salliday idinkuna sallidayaa nimayow iska daaya waxa aad ku jirtaan kasoo noqda ilaahay maaragtay ka cabsada saasaan idin leenahay haddaad diidaanna wixii waxaad arki doontaan ku dhacay khayrkiin iyo kuwii maaragtay idinka horreeyey ayaan ilaahay idiin weydiinaynaa inay maaragtay idinku habsadaan Een, annaga nala ka xurayn maayo wax cadow la yidhaahdo nala ka xurayn maayo waxaan nahay dad deegaankoodii jooga dad diintoodii islaamka ku dhaqma ayaan nahay cid kasta oo maanta een, shaatiga xasan sheekh maxamuud gashan ama madaxweyne u taqaanaa fitno ayay meeshay ku joogaan la joogaan annagana waxay haddana la jecel yihiin inaan la fidneeyaan waaye mana ka yeelayno ilaahay ayaana maaragtay ka magangelaynaa annaguna af iyo adin waxaan leenahay ayaanu isaga dafcinaynaa ilaahayna waxa weeye ciddii xaqa maaragtayay ku taagan ayaa ilaahay u gargaarayaa gargaarka ilaahay ayaan haysanaa haddeerna aan sugaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah kaasi waxa uu ahaa naqiibka beesha saruur cali maxamuud maalin oo ka hadlaya kulan beesha saruur ay ku yeelatay gobolka mudug kuna caddaysay in ay u diyaargarowda iska difaacidda duulaanka ka dhanka ah deegaanada beesha ay degto